madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan afar ah ku maamusay haldoorka habeenka soomaaliyeed munaasabada sideeda maarso ah maalinta habeenka adduunka awgeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa si qoto dheer u sharaxay kaalinta muhiimka ee haweenka soomaaliyeed ay ka qaadanayaan horumarka dalka iyo amniga sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay in haweenku ay yihiin midub dhexaadka bulshada islamarkaana ay si toosa ugu qeyb qaataan dadaalada lagu horumarinayo dalka ayagoo ka shaqeynaya wacyigelinta taageerada iyo sidoo kale dhisida bulshada deegaanka soomaaliyeed aan soo hor istaago ayadoo bisha ramadaan lagu jiro gabdhaha soomaaliyeed waa badan yihiin inta inaan la kulmo mudanna way badan tahay laakiin intaani intii wakiilkana ka ahayd mas-uuliyiintana u ahaa badankooda waaye gabdhaha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan salaan halayga gaarsi ku salaamayaa waana u bogaadinaya waana u mahad celinayaa meel kastoo ay joogaan dadaalka ay muujiyeen ee nafurnimada ah waana bogaadinayaa waana u mahad celinayaa waajibkaas ay guteen dadka soomaaliyeed qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeedna waxaan leeyahay allah garadsiiyo xilkaas iyo waajibkaas gabdhaheenna ay garteen annay guteen oo ay si fiican u qabteen sidoo kale madaxweynaha ayaa bogaadiyey doorka habeenka soomaaliyeed ee ku aadan geedi socodka dimuqraadiyadda isagoo xusay muhiimadda ay leedahay in haweenka soomaaliyeed ay si firfircoona ugu qayb qaataan hanaanka doorashooyinka tooska oo fursad u siinaysa inay codkooda dhiibtaan u tartamaan xilalka qaranka islamarkaana ay door muuqda ku yeeshaan hogaanka dalka